qaar ka mida bulshada soomaalida magaalada tron ee dalka kanada iyo boliiska magaaladaasi ayaa ka wada shaqayn doona sidii ay xogaha iskula wadaagi lahaayeen si wax looga qabto dhibaatooyinka haysta bulshada gaar ahaan dhallinyarada waxayna kusoo beegantay xilli ay kordhayaan kulamada ay yeelanayaan boliiska iyo soomaalida toronto warbixintan waxaa trono ka soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji dad badan ayaa u arka wada shaqayn dhab ah oo dhex marta booliska iyo soomaalidu inay wax ka qaban karto dhibaatooyinka haysta soomaalida gaar ahaan dhallinyarada dhowr mar ayay kulmeen soomaalida iyo booliska bishii lasoo dhaafay kulamadaas dhammaan waxaa looga hadlay sidii labada dhinac ay iskula wadaagi lahaayeen xogaha ayna uga wada shaqayn lahaayeen soo afjaridda dhibaatooyinka haysta dhallinyarada waxaa jira hooyooyin u midoobay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka haysta dhallinyarada kuwaasoo horey caruur looga dilay dalkan hooyooyinkaas ayaa si joogta ah ula kulma booliska shamse cilmi waxay ka mid tahay hogaanka hooyooyinkaasi oo xilli sii horreysay heshiis wada shaqayn ah wada saxiixday booliska magaalada toronto shamse waxay sheegtay in heshiisyadaasi uu meesha ka saarayo in labada dhinac ay isku eedeeyaan wada shaqayn la-aan waxayna noqonaysaa waxaweye communitigeena sidii aan booliiska waxa anaga sida annaga aan rabno inay booliiska ee booliis ahaan noogu sameeyaan nad ayaga tooda ay rabaan wuxuu ka bedelaha waxay tahay mar dambe inaan la is eedeynaynin nin walbaaba uu og yahay dariiqa uu qaadanayo ama waxa uu qaadanayo ama waxa waxa waajibkiisa ay tahay waxa laga rabo aniga waajibkayga maxaa waaye ase ka waarid ahaan ase ka community ahaan maxay hata waajibka uu boliiska leeyahay ama ka jiif ahaan uu leeyahay maxay tahay ayagana taasay ka ka maalaysaa mahad cali yuusuf waa madaxa ururka midaynta ay ka shaqeeya arrimaha bulshada oo ka dhisan magaalada toronto wuxuu qabaa in wada shaqaynta boolisku ay muhiim tahay balse soomaalida dhexdooda looga baahan yahay inay xaliyaan dhibaatooyinka haysta oo ay ka mid yihiin dilalka dhalinyarada anigu aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada laga yeelanayo ciidamada booliiska keliya markaas xalka ma keeni karo booliiska keliya waxa weyaan xalka waxaa keeni karo wada shaqaynta booliiska waxbarashada dadka ka shaqeeya waxbarashada waxaa keeni karo mataqaanaa communitiga inay naftigood ay wada si gooniya u wada hadlaan gaar ahaan communitiga soomaaliyeed inay gooni intay u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeedna aan xallino waxaa hadda isleynahayo ciyaalkayga weyaan oo mataqaanaa oo xabadaha isku haysta oo marka annaga brobleenka waxbaan ka xallin karnaa soomaali badan ayaa rumaysan in durba natiijo wanaagsan ay kasoo baxayso xog isweydaarsiga bulshada iyo booliska taasoo wax badan ka bedeli karta dhibaatooyinka jira xuseen nuur xaaji v o a toronto